waxaanu leenahay walaalaheennaas mu'miniinta ah oo idinka horreeyey oo tacabkeenna lahaa oo ayagu hadda qabriga ku jira oo gurmadka u baahan ilaahay hawdaba dhaafadhaayo ilaahayow in allaale intii nebiyullaahi maxamed ku adiga ku rumaysay oo nebigaaga rumaysay oo nabigii raacday ilaahayow u dambi dhaaf ilaahayow u dambi dhaaf ilaahayow u dambi dhaaf ilaahna waa noo dambi dhaaf ilaahow rabbigayow soomaaliya ilaahayow cudurka iyo abaarta iyo khilaafka iyo isnabcaanta iyo qalaqaha ilaahayow ka dhex saax caqliga iyo caqiida ilaahu daaween anugu mar raba waxaanan la arag badan oo iga horreeyaa yidhi waxaan rabaa meeshii la arkaaba ama dhacdadii la arkaaba waxay eedahay waxuu khaasah dadka waa dadka dadku waa dadka ilaahay waa ummatul maxamed waa reer gaalkacyoor waa wada baahan yahay laakiin markii ilaah la baryayo waa la kala leeyahay waxaan rabaa inaan idhaahno ducada waxaa maanta inoo ducaynaya kuwii samankii nebiga asxaabtii ducada loo dirsan jiray waa sidiiq walaadiisii iyo aqaaribtii nebiga alabeydkii waa kuwii ayna soo gaadhay oo diinta aynu ka barannay oo mashaaqdana soo gaarsiisay ilaahay haddii ay baryaan ilahay noo aqbalayo marka waynu badannahay waxaan leenahay awlaaddii sawr sidiiq ciddii ka joogtaa halkaan ha soo istaagto ilaahay ha inoo barido si gaara ilaahay ha ina ku barido in ilaahay noo dambi dhaafo aalabeydkii rasuulka caleyh afdal salaatu wassalaamna dhulku sida rasuulku tilmaamay laba qaybood baa rasuulku nooga tegay waa qur-aanka kariimkaa iyo aalabeydka rasuulka caleyh afdal salaatu wassalaam aalabeydku markii cidka xidigaha laga waayo waxay cadaliil u tahay adduunkii inuu dhammaaday haddii aalabeydka laga waayo ummatul maxamed waxay daliil u tahay ummaddaas khayrkii in laga dulqaaday ay halaageen marka waxaan rabnaa waxaan rabnaa maanta bakriyiinta sawr sidiiq awlaaddiisii ma ahan sida la moodayo ma ahan weliba marba dhinac baynu u jiirnaa waxaa la yidhi haddii maroodigu dagaalamo cawskaa ku waxyeelooba ayagu marna koonfur uga duulaan marna waqooyi uga duulaan mar dhexaa xoogaa dhexdooda ka dhicen ayadana waxaan leenahay soomaaliya daawadan uhabaryana tan ugu horraysa ayagaa lahaa daawey waayo ayagu hadday jireelaan ducadii bayna ka jiranaysaa marka waxaan leenahay markaan waxaan rajaynayaa shiikha midigayga taagan inuu yahay bakriyiintii haddaan ragga daadaada ma kala aqaan laakiin maantayto halma ballan qaansan reer gaalkalyow hadday ilaahay baryaan oo ilaahay aqbalo ixtiraamkiiyo xurmada ay lahaayeen ma oggolaanaysaan
marka u horraysa dadka muslimiinta aan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka u horraysa hal iscafiyo samaxnakum yaa muslimiin samaxnakum yaa muslimiin hal iscafiyo dhammaan hal iscafiyo maanta waa maalin weyn waa maalin duco waa maalin istikhafaaf ilaahay maata inayna barakeeyo waan ducaynayaa ducadan allah inaga aqbalo wixii wacdi culimmada sheegtay haddana way joogaan bismi illaahi alxamdu lilaahi athanaau lilaahi asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam allaahumma rabbanaa aatinaa fi ddunyaa xasanatan wafi alaakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar rabbanaa laa tuziq quluubanaa bacda id hadaytanaa wahab lanaa min ladunka raxma innaka anta alwahaab rabbanaa innaka jaamicu nnaasi lyowmi laa rayba fiihi ina allaha laa yukhlifu almiicaad rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin rabbanaa taqabal yaa rabbanaa taqabal yaa mowlaanaa in rabbanaa taqabal minaa innaka anta asamiicu alcaliim watub calaynaa yaa mowlaanaa innaka anta atawaabu araxiim wahdinaa wawfiqnaa ila alxaqi wa ilaa dariiqin mustaqiim ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف واعف واعف واعف مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله اللهم صل على سيدنا محمد فاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب هدي الدعاء ما هي ميشن وحكى لك ما فرنا هي إلهي بريديس إنا إلهي برينو كل جين أو إلهي أطوابت كينو أو مقرنسا إنه wax wanaagsan aakharana aan janno ka barino adduunkana aan barwaaqo ka barino baa inoo furan keliya khudbooyinkii kale iyo maalmo kale ahaayeen marka ilaahay baan baryaynaa ilaahay dembigeenna ha dhaafo ilaahu waa kuu toobadkeena ilaahu noo dembi dhaaf ilaahu adaa waxaya maantana waa u jeedaa indhaha iyaga ilaahu na waraabi oo waxna sii ilaahu adaa waxna siin jiray cid kaloo waxna siin cid kaloo waxna siisaana ma jidho cid kaloo waxhaysaa ma jidho adaana abuurtay adaana og adaa meeshaan nagu og qof walbaba xaaladdiisa adaa ka warqaba ilaahu rabbi una soo waraabi ilaahu roob degdegaan ku weydiisana ilaahu dadkaa mas-uul baan ka ahay guddoomiye gobol baan u ahay waxna uma hayo ilaahu adaa waxu haya soo waraabi ilaahuna soo waraabi ilaahu barwaaqan ku weydiisan ilaahu colaadda colaad iyo abaar baa na hayse ilaahu rabbiw labadaba naga kaxee ilaahu naga labadaba naga dhaafi ilaahu colaadda naga jooji ilaahu abaarta naga jooji haddaydaan joojinayna bal inta inta abaarta laga baxayo u kaadiya baan leehay intaasaan ku soo gabagabeynayaa ilaahay hana waraaf